oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa si wada jira halkan idinka daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan bal warqadda ugu horreysa ismaaciil warqadda ugu horeysa dad dhinacayga falastiina kusoo riixday horta maalmahan ba ciid baa lagu jiray oo toddobaadkan dee maalinta ciidda iyo maalmaha ka dambeeyaba ciid mubaarak ban dhegeystayaasha leenahay marka hambalyooyinka iyo toddobaadkanba aad ba dhegeystayaasha uga uga uga dhergeen warqadda dhinacayga ugu horeysa waa hambalyo dhalasho oo farxadeed annagoo kale ayaa la yidhi asxaabta kale ah hooyo nuuro cilmi cawaale cabdirasaaq axmed faarax dalmar xasan maxamed cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa farciyo axmed faarax shukri axmed faarax naseexo axmed faarax nadiifo axmed faarax maxamed cabdirasaaq dalmar fardowsaa cilmi cawaale sahra maxamed xuseen sahradowo xasan cabdirasaaq dalmar xasan suudani maryan cabdirasaaq dalmar adeer sayid cali faarax iyo canab cabdulaahi khasaaro iyo cabdulaahi axmed faarax oo ku magac dheer doctor iimaan faadumo cilmi sheekh iyo cali cilmi sheekh iyo sahro xuseen cali dhammaan dadkaas oo kala jooga austri china uganda iyo gudaha dalka soomaaliya waxay halkan hambalyo dhalasho oo farxadeed uga dirayaan aabe maxamed axmed faarax oo ku magac dheer duraan iyo hooyo xamdi cilmi shiikhow oo ku magac dheer xamda oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada muqdisho habeennimadii isniinta ee bisha julaay ee afarta ahayd laba kun iyo lix iyo toban waxayna leeyihiin soo barbaaro noqo tii anfacda diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba aamiin aamiin magac bixintana waxaa looga fadhiya ayaa layidhi xagga falastiin axmed iimaan falastiin adaa laga yidhi magaca soo bixi magac bixinta ismaaciil oo marka laga hadlayo waxaa la yidhi waa inaad taqaanid ilmihii hore reerka ugu joogay iyo iyo haddii uu yahay ilmihii ugu horreeyey marka maadaama aan la aqoon waxaa laga yaabaa in magac ka mida gabdhaha reerku lahaayeen aad gabadhii dhalatay u bixisay marka waxaa laga yaaba laba walaaloo isku xigay xitaa labada isku xigayaan isku magac u bixisid isku magac u bixisid marka waxaan leenahay u nasiibiya magacun usoo qabta warqad labaadna usoo dira marka waad u niyeysay waa u niyey warqadda waxay naga soo gaartay maxamed siciid faarax maxamed meel iyo cali faarax samatar iyo xaaskiisa iyo adeer saacid siciid cumar iyo xaaskiisa iyo cabdiweli maxamed aadan ducaale hadal wanaaje iyo xaaskiisa iyo jaamac maxamed guule shaafici cabdiqaadir xuguunsha iyo iyo najiib axmed cali iyo burhaan caluuke kadido iyo jabarta cabdulaahi maxamed iyo cabdixakiim nuur khaliif iyo cabdifataax cabdulaahi yaasiin axmed maxamed xirsi maxamed yuusuf jaamac cabdulaahi jaamac tahliil saad iyo siciid suudi tarabi dhammaan ilmo suudi tarabi malaaq maxamed tarabi qaajo halaanje abti siciid maxamed xasan iyo caruurtiisi iyo hooye faadimo maxamed xasan iyo caruurteeda iyo aabi yuusuf cabdullaahi iyo caruurtiisa iyo seynab jaamac tahliil saad iyo caruurteeda maryan jaamac tarabi iyo caruurteeda faadimo faarax caways iyo caruurteeda iyo dhammaan ardayda jaamacadda b s u garowe gaar ahaan kuliyadda qaanuunka iyo shareecada oo kala jooga garowe gaalkacyo boosaaso caabudwaaq etoobiya maraykanka yurub iyo meelo kala duwan oo caalamka waxay tahniya dhalasho u dirayaan mudane deeq suudi tarabe iyo marwadiisa ister yuusuf cabdulaahi oo wiil ugu dhashay caasimada puntland ee garowe taariikhdu markay ahayd kowdii julaay waxay leeyihiin isku waara noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waxay leeyihiin ducadina waa xaggiina wiilkiina magac usoo bixiya waa gartay magaca de jidkii waraaqdii hore unbay maraysaayoo wiilashii hore hadday noo sheegi lahayn wiilka ugu horreeya yahay waan u bixin lahayd marka waxaan leenahay waraaqda dambe waxaad soo raacisaan isagoo magaciisa wata kaasun baanu anaguna baarigi doonaa bal dhinacii heesaha dad inoo soo qabatid heesaha xamariga ama banaadiriga intooda badan muusigay ku yimaadaan laakiin waxaan kaydka ka soo helay sidii hadda aan u xulayay oo u raadinaya meesha ugu hooseysa hees banaadiri ah oo kaban lagu garaacayo kaban ah kaban ah waaw haye weliba fanaaniintii ugu waaweynaa ayaa hoos ka jiibinaya codkii magoolaad maqlaysaa iyo codad kale fanaaniin caanaho markaad maqashid aad leedahay alla waa fanaankii ama fanaanadii hebla marka haygu odhan musigan axmed naaja tumiya kabanba haddaan ku idhi axmed naajina uu ku luuqeynayo dabcan kabanka asaa tumaya haye haye marka maxaa ka garatay heesta anigu heesta waan yaro dhegdhegeysa marka inta badan heesaha xagga aada uma fahmama laakiin heestan mar hadday kaban ahayd haye ereyada qaybtood baan ka fahmay haye duqa waa taqaanaa deeq badanaad rabaa dahab oo dambiil u qaadaayo hee asna waxa uu leeyahay daf inaan ku siiyo duurka kuula aadaa ana daawadeyda waayo waxay leedahay duqa ii darnaayee maan u dilaa daraada duco maan habaar ku doorsahaa dayo meel kaleeto oon deeq badan kaa baxeen kuna daalihaynin da-do leeda aniga aabbaheeduu lacag iyo dahab rabo anigana habaar kama qaadan karo habaar iyo duca iskuma doorsan karo hore u soco mid lacag yar u baahan oo daf kula dhehayso oo dadaal badan kaa rabin aa soo helay maxaa ka tiri taas dee hadalba ma dhiman meel wax alla wax hadaloo xilka ka banaaniba aya ma jiraan way soo afmeertayba codadka macaane axmed naaji iyo eban xariiftii jannaha ka waraabiya fanuuskii fanka faaduma qaasim hinowle
halkaa waxaan kudi wacdaraa ka dhacay welibana kabanka sanaadugu helmalaa sanaadiriga qaybtoodaba aad ugu soo bixdaa dhinaca kaban aliir qiimahaaga aa wadatid ku raadsa wuxuu kuu gooyay absolutely absolutely dhinaca waraaqaha bal adiga waraaqda dhinacaaga ugu horeysa waa hambalyo tahniyad dhalasho waxaa noo soo diray hooye zahre maxamuud arax iyo hooyo daahiya daahir cigaal iyo reer bulxan cali kulan iyo reer caamir cali kulan iyo reer jaamac geri cali kulan iyo reer cismaan cali kulan iyo reer cabdi warfa ururka qaranka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusaj iyo somaali media association soma iyo suxufiyiinta bartamaha dalka soomaaliya waxay leeyihiin dalada unity iyo d d f iyaga unbaa yaqaana waxay ku fadhiyaan ereyadaasi yidhi ay soo gaabiyeen iyaga unbaa garan doona malaha magacyadaasi waxaa tahniyad dalasho oo farxad leh halkan ay uga dirayaan wariye cabdikariin axmed bulxan iyo farxiya axmed yuusuf oo ay gabre ugu dhalatay magaalada new city ee degmada caabuduaq gabadhaasi waxaa loo bixiyay leyla cabdikariin axmed leyla soo barbaar noqonkii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin ayaanu leenahay falastineenna waraaq tahniyad dhalasho ayaan soo qabanaya oo aada kooban oo si kooban loo soo qoray waa hooyo xaliimo cali maxamed iyo aabo xasan nuur gacal iyo cabdulaahi xasan nuur iyo sahre xasan nuur iyo maryan xasan nuur iyo nuur xasan nuur bukhaari waxaan filayaa inuu wariyaheena yahay iyo raxmo xasan nuur iyo naciimo xasan nuur dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan maxamed muuse jilicow iyo sahra maxamuud oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada jawhar waxaana loo bixiyey gabadhaas kawsar maxamed muuse soo barbaar ayaan leenahay noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ismaaciil ma moodaa ramadaankii dhalashada unbay ahayd arooska ramadaankii wax yar ka horreeyey marka hadda kadib ay aroosyadu bilaaban doonaan iminka tahniyada dhalashada kolba dhinacay ku badan Dhalashada.
maanta ubadki dhalashadaa badan ubadki waa maanta aada ugu badan anaaba iminka eegaya waraaqa qaybtood horteyda taallana tahniyad dhalashaaba kusii qorqoran marka kolba welibana wiil yar baad waraaq soo socda kusoo sawiran marka inta aynaan u gelin waraaqaha kale dhinacii heesaa bal dad ma kale noo jaleecday ma jeclayn waxyaaliya inaan mahadhagaysto marleydan danteediiyo ileen maase dhuuxine isaga malaha garan haddii aan ka magansaday dhibkan ka mutacaa shaqa ma yaqaan turaale ma naxoo jacaylkii ku saaraa muddada badan kugu meer isagana ka soo maqan ee mar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macaan waad mutaysateene hee waa waa la isku sii daayay waa codka macaan ee fanaanada zahra axmed jaamac
marka hore murwaadkiyo masawaadka faraxiyo mixibada ariyaaqani
waa mid lagu u yaqaana marka hore amar waatayo masaawaadka faraaxiyo wixii bada arriyo qale waa mid lagu u yaqaana cishqi ku maliigtana qalaataba ma waaye cishqi ku maliigtana qalaataba ma waaye malma waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxow u jacayl malma waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxow u jacayl usara muddada badan ugu meeri isagana ka soo maqan ugu meeri isagana ka soo maqan mar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutay dadkii mar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutay dadkii milili caada guurtayo mixifada dareenkiyo intu jow oga meel dhow maralo oma waaye milili caada guurtayo mixifada dareenkiyo intu jow oga meel dhow maralo oma waaye madi waxay u daaran tahay markaa shalay adu nacay madi waxay u daaran tahay markaa shalay adu nacay manta uu ku keena edimaa armi wayda manaxuu jacay manta uu ku keena edima armi wayda manaxuu jacay usara muddada badan ugu meeri isagana ka soo maqan ugu meeri isagana ka soo maqan mar dhadhami qadhaadhiyo uu yahay macamba waad mutay dadkii mar dhadhami qadhaadhiyo uu yahay macamba waad mutay dadkii
waxaa la yidhi macaanka iyo qaraarkaba waa heesihii la dhihi jiray maxay ahaayeen heesaha dhaqaatiirtu malaha qoraan haye haye haye maalin dhaweydna een, eh, barnaamijka ciidoo kale waxaa marti ku Adeer.
ahayd Haa, khadradda een, ah.
khadra daahir oo tiri heesaheeda jacaylka marka qaar ka mida mucaashaqiintaa soo dalbaday haye su-aashaa markii la weydiiyey tiri dee heesahayga uba qora dadka oo marka heesaha qayb badanba dadka loo qoraa falastini waa halka cabdisalaan hirar isagaa dhihi jira waa kuwii dhakhaatiirta qorayeen ismaaciilo aad iyo aad aad iyo aad haddaan falastiinay waraaqda dhinacayga ugu horreysa oo aada loo xardhay oo dhegaystayaasha aynu qayb uga sii taabanay oo caleemo hareeraha laga xijay oo geed iyo wax walbaba ilaa shamaci waxba lagama soo ilaamin ilaa ubaxii marka waa waraaq dhalasho ayaa layidhi marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan wariyaasha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha annagoo kale ayaa la yidhi awoowe cali nuur cali aadan iyo maxamed sheekh cabdulaahi iyo cali cabdulaahi sheekh cali iyo bashiir sheekh cabdulaahi iyo ibraahim cabdulaahi cali iyo liibaan cabdulaahi cali ibraahim maxamed nuur cabdirashiid cabdulaahi cali maxamed xaaji cabdulaahi maryan sheekh cabdulaahi aamino sheekh cabdulaahi balqiiso sheekh cabdulaahi cali iyo isarliin sheekh cabdulaahi cali fardowse sheekh cabdulaahi cali cabdishakuur axmed naasir iyo naasir axmed naasir iyo nasre axmed naasir iyo nade axmed naasir iyo nasteexo axmed naasir iyo adeer xasan maxamed waaw xasan ismaaciil maxamed waa waraaq aada u dheer iyo welibaan iska dhammaystire cali macalin xasan iyo cabdi cabdulaahi aadan iyo qamar yuusuf cabdi waa saddex iyo labaatan qof dhammaan dadkaas oo kala jooga soomaaliya kenya iyo sacuudiga waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdiqaadir sheekh cabdulaahi cali iyo hooyo qasuun baa layidhi qasuun waxaan filayaa magacaas anigu ka cusub yahay qasuun axmed naasir oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaas waxaa loo bixiyey cali nuur cabdiqaadir sheekh cali waxaan leenahay ayaan cali nuurow soo barbaar noqo kii dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aamiin warqadani waa salaan maadaama ismaaciil oo ciidii nagu dambeysay waxay naga soo gaartay maxamed xaashi cabdisamed waxa uu leeyahay waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e da laanta afka soomaaliga wuxuu leeyahay ciid wanaagsan waxaan halkan ka salaamayaa ayuu yidhi hooyaday macaan faadumo xaaskayga iyo ciyaalkayga rayaan ruweyda iyo caakif abtiyaal iyo xaasaskooda iyo caruurtooda habriiryaal caruurtooda iyo odayaashoodana anaa ugu daray adeerayaal iyo xaasaskooda iyo caruurtooda awowayaal iyo ayeeyayaal waxaan kaloon salaan hambalyaba u diraya asxaabta baxda simad jaamacadda muqdisho axmed gurey maxamuud xarbi waa iskuulle intaasi dambe ogow iyo bahda xafiiska african muslim agency iyo f bens ee soomaaliya ciid wanaagsan ayaan leeyahay buu yidhi dhammaan annaguna ciiddii waa sii dhammaanaysaa ciid wanaagsan dhinacii heesaha bal mar kale aan jaleecno waxaan soo qabanayaa markan hee haddaad markii hore saharad axmed iyo soo qabatay faadumo qaasim iyo axmed naaji falastiinay bal dhinacii heesa haddaanu kacno nuur daalacay ayaan soo qabanaynaa heesta hee sowduleedkaaga ma yeerin sow daleelkaaga ma baaqin adna sow kuma dooran haddii aanan dayn wadkuna idilin dogiyo abaar baan mid degaya waaw waaw waaw dee heestaaba looba dhaafi maayo falastiinay waxaad moodaa beydka ku xigana in aad isla jiibinaysaanba nuur daalacay ayaan dhegeystayaasha soo qabay
waxaan filayaa aniga muusiga heesta saaranaan ba aada uga helay warqadan waa hambalyo dhalasho warqadaha aanu hayno dhan waa dhalasho
maanta waxaad moodaa gacanteena inay xagga u badan tahay waxay naga soo gaartay hooyo nuuro cilmi cawaale iyo cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo xasan maxamed cilmi xasan dheere xaasaskiisa iyo caruurtiisa farxiye axmed faarax shukri axmed faarax nasteexa axmed faarax nadiife axmed faarax maxamed cabdirasaaq dalmar fardowse cilmi cawaale sahre maxamed xuseen sahre dawo xasan cabdirasaaq dalmar xasan sudaani maryan cabdirasaaq dalmar iyo adeer sayid cali faarax canab cabdulaahi kasaaro cabdulaahi axmed faarax doctor iimaan iyo faadumo cilmi sheekh iyo cali cilmi sheekh zahra xuseen cali dhammaan dadkaas oo kale jooga australia china uganda iyo soomaaliya waxay hambalyo dhalasho farxadla u dirayaan aabe maxamed axmed faarax duraan iyo hooyo xamdi cilmi shiikow oo ay gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho waxay leeyihiin soo barbaar noqotii diinteeda dadkeeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin ayaanu leenahay waa mar kale iyo tahniyad hambalyo dhalasho oo farxadeed maanta xaggaas ayaynu u badannahay falastiini haye dhammaan waxaan salaamaynaa ayaa lagu soo bilaabay shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduri anaa u qaaday salaanta iyo falastiin axmed iimaan falastiinna way joogtaa oo idinka qaaday ayaan leeyahay annagoo kale abaa la yidhi dhammaan qoyska reer shafeec xirsi iyo dhammaan reer cabdi moxamed iyo dhammaan reer sheekh xasan ashkir oo kale ah khadra cabdi moxamed iyo saygeeda iyo caruurteeda shukri cabdi moxamed iyo saygeeda iyo caruurteeda tagiir cabdi moxamed iyo saygeeda iyo caruurteeda tamac cabdi moxamed saygeeda iyo caruurteeda salin cabdi saygeeda iyo caruurteeda khadra xaaji saygeeda iyo caruurteeda ayaan khaliif saygeeda iyo caruurteeda falis khaliif saygeeda iyo caruurteeda ardo xaaji saygeeda iyo caruurteeda cali cabdi moxamed cali axmed moxamed kamas faarax bare iyo injineer borow khadar sugow salaad maxamed nuur maahir cabdiqaadir ismaaciil qasay aweys cabdi moxamed iyo mustafe aadan dhammaan dadkaas oo kala jooga nairobi gaarisa jigjiga dirdhaba wardheer waxay tahniyad dhalasho oo farxadeed u dirayaan waa xafsa cabdi maxamed iyo saygeeda daahir shafeec xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa bishan toddobaad kowdeedii sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka wiilka waxaa loo bixiyay ayaa la yidhi khaalid daahir shafeec ducaduna idinka leewaaye ayaa lagu yidhi falastiin weeye markaan dhinaca falastiin baa ducada maanta loo soo riixayay waxaanu leenahay noqonkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca soo barbaar ayaanu leenahay
hadday nuur daalacay markii hore ka nimi haatan falastiin waa inaan dee habli keennaa marka ikraan jaamac ayaan soo qabanaya alla maxaan ana hees soo wadaa haye haye balse igraan haye waa heestaa guddi kala shirtaan garu qaadayaa qalbigii gubtaan buu baabiya jacaylkayga guray guduhu dhacay waa heesta ay ku lumeeda socdaan
walaxana heesan ku dhammaada ismaaciil qiiro badan baa ka qiiraasa muuqda muuqata welibana dee geedi iyo naf iyo jacayl iyo wax wax badan sawiro badan Waa baad in- markaa dhex gelaysaa heestan heestan dhalinyarada qurbo joogtaa looguma talagelin qurba af joogta soomaali qaniya waxaa laga hadlayaa guurihii markaa iyo Bal- geedigii bal hadda haddii iyo lagu yidhaahdo guddi kala shirtaan gar u qaadaya dee xaggan fasiraad badan bay u baahanay haye waa dad laba geed ku kala shiraya dad kala tegeen isku keenaya micnaheedu waa saas soo mara marka waa qalbiyo kala ooman ayay fahmi lahayn malaa dhalinyaradani Ha.
marka la yidhahdo qalbiyo kala ooman ama kala Maya, tagsan dad kala tagsan hay af soomaaliga xitaa ma umalaynaya hadda meelo badan inuu inuu inuu kasii jiri karo ismaaciilow laakiin waa weli waa simbalkii intaasna waa erayadii fududaa weeye intaas weli waxaan filaya waxaa intaa laga inaan yaabaa ani adiguba inuu nala fudud yahay haye iyo dad kaloo na dhegaysanaya laakiin markaa fiiriso af soomaaliga iyo qurbaha gaar ahaan dhalinyarada ku kortay ama ku dhalatay dalalkan een, reer galbeedka
dhinacii heesaa bal hadda in ka nimaadno oo waraaqihii u nimaadno waraaq dhankayga aniga eh, waxaan filaya inay tahay tii ugu dambeysay ma cabaaradan waxayna haystay dhinacii hambalyooyinka bal waraaqdana aan eego marka hore halka waxaan ka salaamaynaa ayaa la yidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan kaa qaadnay ayaan nidhi intaas kadib halkan waxaan hambalyo kal iyo laab ah ka kala diray ayaa la yidhi annagoo kale ah aabe injineer sheekh cabdi xasan warsame aabe sheekh xuseen xasan warsame baydaan maxamed jaamac madiine xasan warsame muraayad xasan warsame dahabo xasan warsame xalaawi xasan warsame xaliimo xasan warsame farxiyo sheekh xuseen xasan iyo wiilo gaashaan cabdiqaadir sheekh xuseen magacyadu say u qoran yihiin ayaan u akhriyaynaa bare maxamed kaliil cumar cali xarbi iyo cabdulaahi dubad sharmaake iyo sharmaake xuunshe iyo nuux xuseen dubad iyo siyaad cabdulaahi cadaawo khaliif cabdulaahi khaliif dadkan oo dhammaantood ku kala sugan degmada beled xaawo iyo balanballe waxay hambalyo kal iyo laab ah halkan uga dirayaan aabe maxamed sheekh xuseen xasan iyo hooyo shiindho shiindho baa lasoo qoray hooyo shiindho cabdulaahi maxamed oo wiil ugu dhashay waa waraaq dhalasho tanna degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda xalanley taariikhdu markii ay ahayd toddobiyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo lix iyo toban wiilkana waxaa loo baxshay cabdiraxmaan maxamed sheekh xuseen dhammaantiin waxaanu leenahay ayay leeyihiin soo barbaara noqo wiilkaasow ama cabdiraxmaanow kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaco annaguna aamiin ayaan raacinaynaa warqadda waxay naga soo gaartay hooyo zahra maxamuud arax iyo hooyo daahiye daahir cigaal iyo adeer cabdulaahi bulxan cali iyo adeer xasan bulxan cali iyo adeer siciid bulxan cali iyo eedda maryan bulxan cali eedda dahabo bulxan cali iyo eedda xalwo bulxan cali iyo eedda faadimo bulxan iyo haaruun maxamed bulxan iyo maxamuud axmed bulxan maxamed axmed bulxan iyo cabdulaahi axmed bulxan iyo cabdiraxmaan axmed bulxan iyo khaalid axmed bulxan iyo aamina axmed bulxan dhammaantood waxay tahniyad dhalasho farxad la halkan u dirayaan weriye cabdikariin maxamed bulxan iyo farxiye axmed yuusuf oo ay gabra ugu dhalatay xaafadda new city ee degmada caabuduwaq gabadhaasi waxaa loo bixiyey leyla cabdikariin axmed bulxan soo barbaar noqo tii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda ismaaciil haatan gebagabadii barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ayaynu kusii dhownahay waxaanu soo qabanaynaa fanaanka axmed cali xigaal iyo heesta waa heestii batalaale heestan aad baan uga helaa marka waayo waxaan aad uga xasuustaa xilliyadii hore aad loo dhegeysan jiray waxaa laga yaaba hayska soomaaliduna inuu in badan ku dhex jiro baddu inay madowdahay biyo tahay ma og tahay boodhariba caashaqa batalaale inuu dhigay lasoo booqdo ma og tahay anna inaan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodoon beerka beerka saara ma ogtahay waaw codkaas axmed cali cigaal iyo heestii batalaale ayaana ah guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha aanu kusoo gabagabeynayna waxaana si wada jir idinla socodsiinayey ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaankan iyo intan toddobaadka dambe kulmayno waxaan kusoo tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cabku yee laso booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu haa laso booqdu moogtahay maynan ziyada baas bartamaha habeenkii maynan ziyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa bir kasaro moktay bir kasaraye bir kasaraye bir kasaraye bir kasaraye bir kasaraye bir kasaraye adan auga adan auga adan auga adan auga bir kasara inan sidaa banjoogcaw baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cabkuye inuu buuxo moogtahay inan sidaa banjoogcaw baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl beriinseeday inuu buuxo moogtahay bararugo inambaalahaygiyo kasoo bararugo inambaalahaygiyo kabaaro bogoshon boholyoobay moogtaa olyobe moktay boholyobaye boholyobaye boholyobaye boholyobaye boholyobaye boholyobaye